imminka waxaynu akhrinaynaa cutubka afaraad ee yacquub ka digidda saaxiibnimada dunida dagaallada iyo dirirta idinku dhex jira xaggee bay ka yimaadaan miyaanay ka imaanin damacyadiinna ku dhex dagaallamaya xubnihiinna waad damacdaan mana lihidin waad dishaan waad naxaasidaan mana heli kartaan waad dirirtaan waadna dagaalantaan mana lihidin waayo ma aad weyddiisataan waad weyddiisataan mana heshaan waayo si xun baad u weyddiisataan inaad ku bixisaan damacyadiinna aawadood dhillayo iyo dhillooyin yahow miyaydnaan garanayn inay saaxiibnimada dunidu ilaah la col tahay sidaas daraaddeed kii kasta oo doonaya inuu saaxiib la ahaado dunida ilaah buu la col noqdaa mise waxaad u malaynaysaan in qorniinku micnola'aan ku hadlo ruuxa uu ka dhigay inuu ina dhex joogo ayaa aad iyo aad inoo jecel isagoo inoo masayra laakiin isagu wuxuu bixiyaa nimco badan oo badan haddaba qorniinku wuxuu leeyahay ilaah waa hor joogsadaa kuwa kibra laakiin kuwa is-hoosaysiiya ayuu nimco siiyaa haddaba ilaah ka dambeeya laakiin ibliiska horjoogsada wuu idinka carari doonaaye u soo dhowaada ilaah isaguna wuu idin soo dhowaan doonaa dembiilayaashow gacmihiinna nadiifiya labaqalbiilayaashow qalbiyadiinna daahiriya dhibtooda oo baroorta oo ooya qosolkiinnu baroor ha u rogmado farxaddiinnuna calolxumo is-hoosaysiiya rabbiga hortiisa isna wuu idin sarraysiin doonaa xumaan ha iskaga hadlina walaalayaalow kii xumaan walaalkiis kaga hadlaa ama walaalkiis xukumaa sharciga ayuu xumaan kaga hadlaa sharcigana wuu xukumaa haddaad sharciga xukuntid adigu ma ahid mid sharciga yeela laakiin waxaad tahay mid isaga xukuma waa mid keliya kan sharciga bixiya oo wax xukuma oo waa kan kara inuu wax badbaadiyo oo uu wax dumiyo laakiin adigu yaad tahay kan deriskiisa xukumow ka digidda faanka taajiriinta bal kaalaya hadda kuwiinnan yidhaahda maanta ama berri waxaannu tegi doonnaa magaalo oo halkaasaannu sannad joogi doonnaa waannu baayac mushtari doonnaa oo faa'iidaysan doonnaa kuwiinnan aan garanaynin waxa berri dhici doona noloshiinnu waa maxay waayo idinku waxaad tihiin ceeryaamo tan wakhti yar muuqata dabadeedna libidha waa inaad tidhaahdaan haddii rabbigu doonayo waannu noolaan doonnaa oo waxaannu samayn doonnaa tan ama taas laakiin idinku haatan waxaad ku faanaysaan isla weynaantiinna faanka caynkaas ah oo dhammu waa shar haddaba kii garanaya inuu wax wanaagsan sameeyo laakiin aan samayn dembi bay u tahay isaga